hadaba oo tawakl calayhi allahasi tala saaro sifaadkaasi leh wamaa rabbuka rabbigaana maaha bigaafilin mid moogan camaa tacmaluun waxaad samaynaysaan mid kaflad kaga jiro oo moogan ilaahay maaha waa og yahay oo waa ka warhaya oo wax kaga qarsooni ma jiro haddaad qarisaan iyo haddaad karu qaadaanba waxa uu sheegay rasuulka alayh الsalaatu salaam sida fii saxiixi الbukhaari ku sugan laba nin oo saddex nin oo mushrikiina oo kacbada agteeda fadhfadhiyey oo rag buurbuuran ahaa shilshilis soo rasuulka ku sifeeyey mid ka mida wuxuu yidhi waar horta ilaahay ma maqlaya waxaanaynu ku hadlayno markaasuu yidhi kii kale haddaynu kor u qaadnana waa ynu maqlayaa haddaynu hoos u dhiganno innagu aynu faqnayn xashaashagnana ina maqli maayo markaasaa uu yidhi kaa kale ayaa ka caqli badnaaye mar hadduu maqlayo hadalkaynu hoos u dhigno kaynu kaynu kor u dhigno mar hadduu maqlayo kaynu hoos u dhignona waa maqlaya waayo dee ila waxay qirayeen mushrikiintu ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka sarreeyo makhluuqaadka oo aanu ahayn mid makhluuqaadka waxa weeyaan ku dhex jira sidaa ogeed buu leeyahay mar haddii isaga oo ilaahay subxaana wa tacaala binisbati ilayna haa'iba bimacnaa ilahay subxana wa tacala isaga oon ina dhex joogin mar haddii hadal kor aynu udhigno uu maqlayo dee ka hoos aynu udhignana waa maqlayaa buu yidhi wa qaala jala jalaaluhu wacaduma sulطaanu qul waxaad tidhaahdaa allahu ilaahay baa aclamu og bimaa labisuu inta ay nagaadeena godka ay ku jireen wa asxaabu lkahf ilaahay baa og intay godkaa ku jireen waayo dee ilaahay subxaana wa tacaala shay kasta waa ogyahay wax ka qarsoona haba yaraatee ma jirto lahu ilaahay waxaa u sugnaaday haybu samaawaati walard ogaalka waxaa samooyinka ku maqan iyo waxaa dhulka ku maqanba wa qaala jala wacalaa subxaana allah ilaahay baa ka nasahnaaday camaa yasifuun waxa ay ku sifaynayaan oo qaarkood ay leeyihiin ilaahyo kale ayaa jira ilaahay xumaanta noocaasiya waa ka nasahanya waana foolxumo in ilaahay shariik loo sameeyaa waa meel ka dhac weyn oo ilaahay xumaan lagu sifeeye weeye ilaahayna waa ka nasahan yahay caalim alghaybi ilaahay ahaa haybka mid og iyo washahaada waxa maqan iyo waxa joogaba fatacaala ilaahay waa ka sarreeyey camaa yushrikuun waxaana ilaahay la wadaajinayaan wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa laa yaclamu ma oga man fi samaawaati kuwa samooyinka ku sugan oo min malaa'ikatin wagayrihim ah iyo walardi kuwa dhulka ku sugan ee alghayba waxa maqan ma oga ila allahu ilaahay mooyaane cid kale haybkii waxa maqan ma oga marka aayaddanna waxay tusinaysaa bisiiqati alcumuum oo man ayaa laga cabiray manaa aladii fi samaawaati waalard cidda samooyin ku sugan iyo cidda dhulka ku sugan oo dhan isu wadagey aadaan xabad ka reebin haybkii waxa maqan war kama hayaana ma oga ilaahay ayuunbaa og wamaa yashcuruun dareemina maayaan oo ma oga ayaana yubcathuun maalinta la soo saarayana oo qiyaamuhu u dhacayana kuwa ogma cid ogna ma jirto waa tii jibriil calayhi salaam uu weydiiyey nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo nebi maxamed uu yihi ma lmas-uula canha biaclama min asaa'il kan la weydiinaya mid uga aqoon badan oo uga ogaal badan maaha kan weydiinaya macanaa si aanu jibriil oo waxa weeyaan malakul waxyi ahi aanu u ogeyn goorta qiyaamuhu u dhacayo ee aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo kii waxyiga uu soo gaadhsiinayeyna oo fariinta uu keenayana aanu ogeyn wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi ina allaha ilaahay cindahu agtiisa waxaa ahaaday oo uu la gaar yahay oo cidina aanay la ogeyn cilmu saacati qiyaamaha ogaalkeedii waqtigii qiyaamuhu u dhacayay ilaahay baa og subxaana wa tacaala nebi maxamed xataa kama warhaynin goorta ay dhacayso dadka qaarkood baa isku daya inay qadaraanay yidhaahdaan cumriga adduunyadu waa intaas intaa kadibna qiyaamaa dhacaya waanay ku fashilmeen oo dee ile arrin aanay ogeyn bay isku qaadeene waktigii ay qadareen baa dhammaaday iyadoo qiyaamana aanu dhicin dadka qaarkood baa yidhahda qiyaamuhu waa intaa iyo iyo shi shida malaha shay bay ka keeneen baan umalaynaya waa intaa iyo shay maanaa shay isaga aan la xadidin wahada ayadana waa khuraafa weeye rasuulkuna cidda weydiisa wuxuu ku odhan jiray qiyaamaha sida fi lbukhaari kusoo aroortay goortuu dhacayo qofku weydiiye wuxuu ka odhan jiray maa acdadta laha qiyaamo inuu dhacayo waa xaqiiqe waxba ku tari mayso ogaalkaad ogaato waktigu dhacayo maxaad u diyaarsatay su-aashaasi isweydiin taasaa ka muhiimsani wa yunazilu ilaahay waa soo dejiya alkhayta roobkii waxtarka lahaa wa yaclamu ilaahay waa og yahay macaa roob goort soo degayana dee ilaahay ayuunba og cid kaloo ogi ma jirto wa yaclamu waa og yahay ilaahay maa fi larxaam ilmagaleennada waxaa ku jira cid kaloo arrinkaasi ogna ma jirto wamaa tadri garan mayso nafsu nafnamada tagsibu hadaa berritoole waxay la kulmi doonto nafna ma oga wamaa tadri nafsu nafna ma oga biayi ardin tamuud dhulkeebay ku dhimanaysaa ma oga nafna naftu mar haddii dhulka ay ku dhimanaysaanay ogeyn an baabi lowlaa goorta ay dhimanaysana inaanay ogeyn waxaanu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay hadduu doono qof inuu dhul nafta kaga qabto jacala lahu fiiha xaaja arrin dhulkaasi ayuu arrin u yeeshaa qofka meeshii ayuunbuu tegaya ilaahay ugu talagalay qofkaasi inuu ku dhinto meel aanu weligiiba aanu ku hamiin inuu tago weligiina aanu arag ayuunbuu tegayaa un waayo waa meeshii loogu talagalay nafta in lagaga qabto ina allaha ilaahay caliimun khabiir waa mid ilaahay subxaana wa tacaala caliima oo cilmi ku sifaysanoo khabiira xogagaaloo arrimaha kuwooda daahirkee muuqdiya kuwooda baatinkee qarsoon boog marka shanta arrimooda lagu sheegay aayaddaa waa shanta arrimood ee mafaatixu lgeyb uu rasuulku calayhi salatu wasalaam ku fasiray wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi dalika kaasi caalimu lgaybi waa ilaaha qeybka ogiyo washahaadati waxa joogaba alcasiizu ee awoodda iyo sharafta badan alraxiim ee naxariista ku sifaysan makhluuqaadkiisa soo gaadha qaala allahu tacala ilahay wuxu uhi caalimu lgayb caalimi lgaybi qeybka kooga weye rabbi laa yaczubu canhu kama qarsoona mihqaalu daratin shay ka u yar wax la miisaani kama qarsoona fi samaawaati kagama qarsoona samooyinka walaa fi lardi dhulalkana kagama qarsoona walaa asqaru min dalika intaa in kasii yarina kama qarsoona walaa akbar in ka weynina kama qarsoona ilaa hadday jiraan ashyaadaasina fii kitaabin mubiin kitaab cad ayay ku qoran yihiin oo lagu sajilay oo ilaahay subxana wa tacaala waa og yahay wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi isagoo nebi sulaymaan ka warramaya falamaa qadaynaa markaanu ku xukunnay calayhi sulaymaan almowta geeridii maa dallahu muu tusin junuuddiisii muu tusin calaa mowtihi geeridiisii ilaa daabbatu lardi daabbatu lardi mooyaane daabbatu lardidaasoo culimadu yidha waxaa looga jeedaa aboorka oo taakulu cunaysa min siatahu min sa'atahu ushiisii cunaysa manaa nebi sulaymaan kursigiisii buu ku fadhiyo nafta ay kaga duubaxay ushiisiina waxa weeyaan sidii ayaa ay u tiirsanayd gacanta ay ugu jirto inuu dhintayba kamay war helin junuuddii ilaahay uu sakhiray shaqaynaysa jin iyo insiba lahay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ogeysiiyey in ushiisii uu xayawaan cunay ama adoor ha noqda ama mid kaleba ha noqdee dabeeta ushii dee uu saa ugu tiirsanaa markii adoorku cunay ay dhacday isagiina uu dhacay ile waa maydi markaasuu may ogaadeen nebi sulaymaan inuu dhintay intii ka horraysayna war kamay hayd falamaa khara markuu dhacay tabayanat iljinnu jinkii waxay yaqiinsatay an low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen algayba waxa maqan maa labithuu inaanay ku nagaadeen fi lcadaabi almuhiin cadaabkaasi wax dulleeya cadaabkana halka waxaa looga jeedaa shaqada adag ilay sulaymaan bay ka baqayeen oo isagaa hogibay shaqada uhayeen baqa ay ka qabaane hadday ogaan lahaayeen inuu dhintay oo qaybka niman ka warhaya ay ahaan lahaayeen dee markay naftu ka baxday bay shaqadaasi adaga ay ku jireen oo iska joojin lahaayeen laakiin waxay ogaadeen qaybkii waxa maqan aanay war ka haynin markaa jinku xagga waxa weeyaan mooganaanta uu moogan yahay qaybkii waxa maqan ee jahli uu kaga sugaya war aanu ka hayn insiga ayuu kala mid yihi oo wixii ka maqan dee ma oga jinku sida insiguba aanay u ogeyn wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa ina rabbii rabbiga yaqdifu bilxaqi xaqa ayaa waxa weeyaan uu ku ganaa baatilka markaasuu baatilka burburiyaa callaamu lguyuub ilaahay waa ka u ogaalka badan waxyaabaha maqan wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma eyaa allahu ilaahayow faatira asamaawaati samooyinka ilaaha abuurayo iyo waalardi dhulaalka caalima alghaybi haybka waxaa maqanka ogow iyo wa shahaadati waxaa joogaba anta adigu taxkumu waad kala xukumaysaa bayna cibaadika addoommahaaga fii maa shaygii baad ku kala xukumaysaa kaanuu ay ahaayeen fiihi yakhtalifuun isaga kuwa isku khilaafa adaa kala xukumaya shaahidka aayadda ku jira waa caalim alghayb inuu ilaahay qaala tabaaraka wa tacala ilaahay wuxuu yidhi huwa isagoo allahu ilaahay weeye alladii ilaahi laa ilaaha mid xaq lagu caabuda aanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane caalimu lghaybi waxa maqanka ogaha iyo washaayati waxa jiraba ee joogaba huwa ilaahay alraxmaan waa ka naxariista ballaadhan ku sifaysan alraxiim ee naxariistiisu ay tahay mid gaadha makhluuqaadka wa qaala allahu tacala ilahay wuxuu uhi caalimu lghayb ilahay waa kaog haybkii waxa maqan falaa yudhiru uma muujiyo calaa haybihi haybkiisa axadan midnaba ilaa man irtadaa sidaasuu ilaahay subxaana wa tacaala marka hore ugu ilaaqay cumuumkaas inaan midna ilaahay qaybka aanu ogeysiin dabeete ilahay wuxuu ka soo reebay rususha waxyaabaha maqan waxyiga uu ku ogeysiy waxyaabaha maqan qaarkood ilaa man irtadaa marka weliba rusushana ma aha macnaheedu in qayb kastiiyo wax kastoo maqan ay og yihiin ee waxay og yihiin in wixii waxyu uga warramo fa hada rasuulu llah alayh isalaatu wasalaam oo awladiisii caaisho munaafiqiintii ay yidhaahdeen way zinaysatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam khabarkaasi muu beenin oo markiiba muu odhan waa been aanay waxba ka jirin oo anigaaba qaybkii waxa maqan og oo haddii waxaasi ay samayn lahayd dee anigaaba daalacan ee waxa caalam ka socdoo dhan ee muxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaishaay haddaad dembi ku dhacday ilaahay u toobad keen waxaanuu sugayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu u imanayo waxya arrintaa ka hadla oo beeniye khabarka noocaasiya hadduu qaybka og yahayna isaga ayaaba markiiba beenin laha taasi waxay tusinaysaa kadibka beenta iyo dajalka ay ku jiraan kuwa dadka cawaamta ku harowsanaya in wax walba loo muujiyo meel kasta ay daalacdaan oo qaarkood ay yidhaahdaan looxulmaxfuudkaan halkaa ka eegayna nin waxa weeyaan waddankeena meel kamida ku noolaan jiray oo waa dhintay wuu halaagsamee cereeg la odhan jiray ayaa waxa la maxaad niyo markaad socoto maxaad xaggaas urunsaa ula eegaysa oo min ahli tasawufka ka mida markaasuu yidhi looxulmaxfuudkaan halkaa ka daalacanaya marka macnaheedu waxa wey wax alaalaha caalamkan ka dhacaya intaanay dhicinba ayaabaan kasii war hayaaba haadaa kadib weeyaan iyo khilaaf aayaadka qur-aanka u khilaafay bal beenin qofkaas uu beeniye wey oo kufri iyo gaalnimo u dhex fadhiista ilaa man irtadaa ciduu ka raali noqday mooyaane min rasuulina fainahu yasluku ilaahay wuxuu dhigaa min bayni yadayhi rasuulka hortiisa iyo min khalfihi gadaashiisaba rasada gaadh buu ilaahay dhigaa marka loo waxyoonayo si aanay shayaadiintu aanay u dhagaysanoo aanay dee waxyigaasi aanay u xadin oo rasuulka markaa loo waxyoonaya gaadh baa xagga hore iyo xagga dambeba laga dhigaa buu leeyahy rabbi subxana wa tacaala marka aayaadka qur-aanka faraha badan sheekhu waxa uu soo arooriyey bimacnaa si uu caddeeyo sida qur-aanka ay ugu fara badan tahay adilada tusinaysa qaybkiiyo waxa maqan allah mooyaane cid kale inaanay ogeyn qofka yidhaahda anigaa ogna inuu aayaadkaa beeniyey qofka aaminay ictiqaaday inay cibi og tahayna inuu aayaadkan laftiisuna beeniyey qaala waladillatu min asunati kaiira adilada sunnada rasuula ka mid ah axaadiistuna waa fara badan tahay minhaa waxaa ka mid ah can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi mafaatiixu lghaybi heybka furayaashiisu khamsun waa shan laa yaclamuhunna ma oga ila allahu ilaahay mooyaane cid kale ma oga macnaa waxaa mafaatiixu lghayb shantan loogu magacaabay lianna waxay fure u yihiin wixii ka dambeeya oo ilaa iyaga la ogaado dee wixii ka dambeeya in la ogaadaa suurtagal maaha markaa kuwan shanta ah ilaahay mooyaane cid kale ma oga laa yaclamu ma oga axadun midna maa yakunu wixii ahaan doona fii hadin berri ila allahu ilahay mooyaane cid kale ma oga tawaqucaad waa la samayn karaa iyo filasho wax la idhaahdo filasho saasaan filayaa arrinku inuu u dhaco waxaan rajaynaa sidaa inuu noqdo waxaan tawaqucaynaa laakiin cid jasmin karta o odhan karta ilowba ilow berri saas ayaa dhacaysa ma jirto walaa yaclamu ma oga axadun midna maa yakunu waxa ahaada fi larxaami ilmagaleennada kuwa dhadigii ilmagaleennadooda waxaa ku jira ma oga ila allah ilahay mooya cid kale ma oga waa intaanu qaybka ka bixin laakiin marka malagga loo soo diro ee nafta uu ku afuufo markaa qaybka waa ka baxa laakiin inta ka horaysa cid ogi ma jirto oo ka warhaysa laakiin marka malagga loo soo diro ee nafta uu ku afuufo qaybkii mutlaq ahaa uu ka baxayo qaybkii nisbiga ahaa buu galay oo makhluuqaadkii qaarna waa ogyihiin qaarna ma oga walaa taclamu ma oga nafsu nafna ma oga maadaa tagsibu maxay kasban doontaa hadan berri nafna kama warhayso sidaa ogeed baa la yidhi waxaad tidhahdaan insha allah marka tidhahdaan waxaasaan samayn doonaa insha allah dhah hadduu ilaahay doono ila inuu ilaahay dooni doono arrinkaasi uu dhici doono adigu aad damacsan tahay iyo inaanu dhici doonin war kama haysidi walaa tadri ma ogi ma oga nafsu nafna biaya ardin tamuutu dhulkebay ku dhimanaysaa ila allahu ilahay mooya cid kale ma oga walaa yaclamu ma oga mataa yati lmaaru roobku walaa yaclamu ma oga mataa yaati goormuu imanaya almaaru roobku axadun midna ma oga ila allah allah mooyaane subxana wa tacala qof ka warhayaa ma jiro walaa yaclamu ma oga mataa taquumu saaca qiyaamuhu goormuu dhacaya ila allahu ilahay mooya cid kale ma oga akhrajahu lbukhaari wa axmed marka arrimahani waxay furow yihin wixii ka dambeeya oo haddii la ogaado raximka waxaa ku jira manaa macnahedu waxa weeyaan wixii kasii dambeeyana waa la ogaan karaa marka isaga ayaa miftaax naftu waxay berri kasbanaysa hadday og tahay dee haakada berriba dee berri kale ayuunbaa ku xigta naftu dhulka ay ku dhimanaysa hadday ogaan lahaydna dee waktiga ay dhimanaysana inay ogaataa ka dhalan lahayd roobku goortu imanaya haddii la ogaan lahaana dee meesha uu ku da-aya iyo wuxuu soo saaray iyo waxaaso dhan baa laga war heli lahaa qiyaamuhu goortu dhacaya haddii la ogaan lahaana dee tafaasiishiisii waxaa gudihiisa dhacaya ayaa laga war ayaa laga war heli lahaa marka shantaasi miftaax ayay u yihiin heybka bimacnaa iyaga ogaalkooda waxaa ku xidhan ogaalka la ogaado wixii ka dambeeya wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi khamsun shan laa yaclamuhunna ma oga ila allahu ilahay mooyaane cid kale ma oga uma tala alaaya kadib aayaddu akhriya ah ina allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu lgayta wayaclamu ma fi larxaam shantuna waa shantaa xadiiska hore lagu sheegay wey rawahu lbukhaari wa muslim wa can buraydata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh khamsun shan laa yaclamuhunna ma oga ila allahu ilahay mooyaane cid kale ma oga fadakara alaaya aayaddaasuu sheegay shantu ay ku sugan yihiin wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yaclamu ma oga maa fii hadin waxaa berri dhici doona ila allahu ilahay mooyaane cid kale ma oga rawahu lbukhaari rawahu alxaakim wa saxaxu calaa sharti muslim wa aqarahu dahabi waxasanahu ibnu xajar marka xadiidka hore shantii arrimoodoo lagu sheegay ayinbay axaadiistan dambena sii adkaysay wa can rubayc binti mucawad waxaa laga wariyay ibni cafraa radia allahu canha qaalat waxay tidhi dakhala calaya waxaa ii soo galay annabiyu sala allah alay waslam nebigaa ii soo galay hadaata buniya calaya maalintii lay hooyey bimacnaa aan guri galay ayay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida raajixa ee saxiixa ee adilo badan ay tusinayso dumarka muminaa muuminiinta oo dhami annisaa almuuminaat maxaarimtiisay ahaayeen kuna min maxaarimi rasuulka maxaarim bay u ahaayeen ajanabi kamay ahayn waayo ummadda wuxuu u taagnaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam sida isaga rasuulku uu tilmaamay bimansilati alab aabbuhu meesha uu u taagan yahay carruurtiisa sidaa ogeed baa dhacday rasuulka alayh isalaatu wasalaam khalwa bibacdi nisa iyo dukhuul calaa bacdi nisa fa jalasa wuxuu ku fadhiistay rasuulku calaa firaashi buu ku fadhiistay ka majlisika mini halkaa ad iga fadhido kale ayuu fadhiistay bay leedahay qofbay u sifaynaysa fa jacalat waxay bilowday juwayriyaatun hablo yaryari oo kuna ahaa yadribna kuwa garaaca biduf duf ayay garaaci jireen durbaan labada dhinacba ka furan kan labada dhinacba ka xidhan ee ay garaacdaan khuraafiyiintu ee nasrada ay yidhaahdaan kaa tabli baa la yidhaha isaga waaba xaaraanba aroos iyo aroos la-aantiitoona lama garaaci karo wuxuu ka mid yahay aalaat lahwi waaltarab aalaadka loo isticmaalo qalabka loo isticmaalo lahwiga mamnuuca ah laakiin dufka dumarka inay garaacaan ay u bannaan tahay fi lcurs waktiga aroosku waa maftuux min aljihatayn xaggan iyo xagganba waa ka furan yihi labada dhinacba sawdka markaa maxay tahay xikmada ku jirta kana loo baneeyey kana loo mamnuucay sawdkaa kala duwan sawdku waa mukhtalif oo kan waxa weeyaan laba dhinacba ka furan sawd iska qawqawo buu samaynaya sidii daasad la garaacayo kale laakiin kan labada dhinacba ka xidhan ee tabliga la yidhaahda wuxuu samaynayaa sawdkii muusigoo kalea ayuu samaynaya farqigaasaa udhexeeya si awgeed baa tabliga la mamnuucay waa kan qaarkood ay leeyihin ilahay baan ugu dhawaanin ahlu tasawuf walkhuraaf xataa dumarkaanay u bannaaneen inay garaacaan maalinta arooska kaasi iska dhaaf in la yidhahdo ilahay baaba loogu dhawaanaya cibaada baa laga dayayaabe markaa maadaama meesha aroos ay tahay hablo yaryar baa waxay garaacayeen dufkaasi oo wayandubna waxa ay ku heesayeen macanaa ay sheeg sheegayeen man qutila kuwii la dilay oo min aabaa'ihina aabbayaashooda yowma badrin maalintii bader la dilay ayay sheeg sheegayeen oo hees ay ka dhigayeen id wakti qaalat ay tidhi ixdaahunna hablahaa mid ka midii wa fiina waxaana dhex jooga bay tidhi nebiyu nebi yaclamu og maa fii hadin waxa berri dhacaya saasay tiri waxaana dhex joogo oo bimacnaa aanu haysanaa iyadoo taagga ku faanbaaba isleedayba nebi og waxaa berri toola dhacaya rasuulku calayhi salaatu salaam muxuu yihi faqaala wuxuu yihi rasuulku laa taqulii haakada sidaa ha odhan waquulii waxaad tidhaahdaa maa kunti taquuliin wixii marka hore aad lahayd geeraarkaagii hore iska wada oo kaa jooji ma ogi anigu berri toole waxaa dhacaya nebi maxamed baa saale calayhi salaatu wasalaam ku ammaan baaba iyadu islahayd ammaanna dee rasuulka wixii sharciga khilaafsan uma ah markaa dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa haddii la idhaahdo hebel garab salaax buu leeyahay ama waxbaa loo muujiya ama looxul maxfuud kuu daalacda inay farxadba kala daataan ay kala ballaandhaan nebi maxamedna arrinkaa waa ka xanaaqo wuxu uhi laa taquulii haakada sidaa ha odhan waquulii maa kunti taquuliin rawahu lbuhaari baa xadiiska wariyay faaida qaala alxaafid wuxuu yihi waa xaafid ibnu xajara fi lfatx fatxilbaariga wuxuu ku yihi cilmu lgeyb qaybka in la ogaada waa sifatun waa tilmaan oo takhtasu billahi tacala ilahay ku gaara wa saa'iru maa shay dhammaantii oo kaana nabiyu nebigu uu ahaa calayhi salaatu wasalaam yukhbiru bihi mid ku warrama oo min alguyuubi waxyaabaha maqana biiclaami illahi tacaala iyah ogeysiinta ilaahay uu ogeysiiyey buu ku ogaaday rasuulku ee u waxyooday laa annahu yastaqilu bicilmi dalika maha rasuulku inuu la madax bannaan yahay ogaalka arrinkaa oo isagu iska ogaaday qultu waxaan idhi bu uhi sheekhu min hadihi alaayaati alkariimaat aayaadkan sharafta leh iyo alaxaadiid nabawiya axaadiista nebiga ka sugnaatee ashariif ayaa yatabayan waxa uga caddaanaya lilqaari qofka akhriye labiib allabiib ee maskaxda iyo caqliga leh butlaanu maa shaygii baadilnimadiisa u caddaanaysa markuu aayaadka iyo axaadiistan akhriyo calayhi alkuhaan faaliyayaashu ay ku dul sugan yihiin iyo walcuraafuun iyo walmunajimuun xidigayaashu oo min addajal beena iyo wtadliil lumin ummadda ay luminayaan oo waxaan jirinoo xaqiiqa aan lahayn ay u sheegayaan oo ay leeyihin qayb baan ogna sidaas u ogaanaya qofku aayaadka markuu akriya axaadiistaas ka mahdi amiin sida faaliyaha weyne mahdi amiin la yidhaahdo horaa inu soo tilmaanay faaliyaasha waaweyne yaman soo maray inuu ka mid ahaa baytulfaqiih meesha la yidhaah ee mantiqatu zabiid ku taallo ayuu joogi jira waanu halaagsamay iyo wa saaxibat lwusuuf iyo walmajaba iyo waquweyr waa saddex islaamoodoo iyaguna faalihiyaala ayaa sheekhu uu tilmaamaya oo saddex mantiqo oo manaatiqda yamanta ka mida waxa weeyaan kala joogay wuxuu leeyahy sheekhu saaxibat lwusuuf walmajaba waquweyr waa halaathu nisaa kaahinaat yaskuna fi hadihi almanaatiq athalaat min wusaab saddexda mandiqaba waxay ka tirsan yihiin meesha la idhaahdo wusaab marka waa sheekha mantiqadiisa usaabi baa la idhaha sheekha waa gobolka sheekhu uu ka dhashay wey si awgeed buu dee ka warhaya qaaca allahu daabirahuna ilaahay cidhibtooda ha jaray buu ihi sheekhu saddexdaa islaamood ee ummadda faalka la dhex wareegaya iyo wagayrihimo min alkuhaan faalyaala meeshay doonayaanba ha joogaan magacay doonayaanna ha lahaadaan wa annahu laa yaclamu ba aayaadka aynu ka faaidsanay inaanu ogeyn algeybka waxa maqan axadun midna inaanu ogeyn ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu kelidii oo laa shariika low cid la wadaagtaana jirin ogaalka qaybka iyo waxa maqan وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال رحمه الله وجوب التوكل على الله وحده وجوب التوكل تلا صار شدي واجب نمديدا على الله إله إلا تلا صارت وحده كلدي توكل كوحا يكون معنيا علمدو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا إلهي سبحانه وتعالى سنبا إن لو عسكده loogu cuskado ilaahay subxaana wa tacaala soo jiidista wixii nafci iyo wanaag leh loo tala saarto iyo riixista qofku uu iska riixayo bimacnaa uu ka badbaadayo waxyaabaha dhibaatada u geysanaya isagoo qofku qaadanaya ama la imanaya sababaha sharcigu uu inoo oggolaaday ee aanu inoo diidin idan tawakulku waxa uu ka kooban yahay laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay qofku in qalbigiisu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xidhan yahay oo isku hadlaynayo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tala saaranayo arrinta kalena waxay tahay qofku in uu la imanayo sababaha shareecadu aanay diidanayn labadaasi dhexdooda waxaa ka soo baxaya tawakul laakiin qofku haddii sababta unuu cuskado oo istidhaahdo sababtana wax walba suurto gelinayso oo qalbigiisu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka jeesto oo aanu cuskan oo aanu isku hadlayn kaasi tawakulkii baa ka maqan asbaabtii ayaanu ka dhigtay mid iyadu wax qabanaysa kelideed asbaabtuna waxba tari mayso haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala sabab ka dhigin oo atawfiiqu min allah haddii qofku yidhaahdo anigu ilaahay baan tala saaranaya oo arrimahayga aan u dhiibanaya laakiin uu la iman waayo asbaabtii sharcigu oo oggolaa ee ina farayna qofkaasi mutawakil maaha tawakulkii mid la yimi maaha ee waa tawaakul iyo isdhigasha weeyaan taas waayo tawakulka waxaa ka mida in lala yimaado sababaha sharcigu uu ogol yahay aanu diidanayn qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi faidaa cazamta marka aada go-aan gaadho fatawakal cala allah ilaahay tala saaro ina allaha ilaahay yuxibu wuu jecel yahay almutawakiliin kuwa tala saartee markaa qofku markuu go-aan gaadho yaan is odhanin go-aanka aada gaadhay ilaahay waad ka maarmaysaayo adiga ayuunbaa fushan kara ee waxaa loo baahanya markuu go-aankiisa gaadhay asbaabtiisii dunyawiga ahayd uu isku dubarito ilaahay subxaana wa tacaala inaanu ilaabin arrinkiisa u dhiibto ilaahay uu tala saarto lianna tawfiiqa min allah waafajintu xagga ilahay bay ka ahaato haddaanu ilaahay ku waafajinayo waxba ma qaban karaysa waxaa kaloo aaddu ina tusinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu jecel yahay dadka tawakulka sameeya mar hadduu ilaahay jecel yahayna subxaana wa tacaala macnaheedu waa cibaado ayay sameeyeen markaa tawakulku inuu cibaado yahay baynu aayadda ka fahmaynaa oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn inaan la tala saaran karin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwaa munaafiqiintii taacatun bay odhanayaan macanaa waanu adeecaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam daacaanu iltizaamnay faidaa barazuu min cindika agtaada marka ay ka baxaan bayata waxa ay qorshaynaysaa daa'ifatun koox oo minhum iyaga ka midi hayra aladii taquul kan aada leedahay xaqan aad ku hadlayso midaan ahayn oo baatila ayay qorshaynayaan wallaahu ilaahayna yaktubu waa qorayaa maa yubayituun waxaa habeenkii ay qorshaynayaan ay xadhig maleegayaan ee fa acrid canhum iskaga jeesa adigu arrinkooda waxba ha ka soo qaadin oo tawakkal cala allah ilaahayna subxaana wa tacaala tala saara wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filaaday wakiilan xagga wakiilnimo mid la tala saartana marka aayadda waxay tusinaysaa kuwa munaafiqiinta ahi inay xadhig maleeg wadeen oo rasuulka intay wax ku yidhaahdaan haddana habeenkii meel madow inta ay galaan inay qorshayaal kala degi jireen marka waxaa leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala haddaad tala saarato oo ilaahay arrinkaaga aada u dhiibto waxba kaa qaadi maaya ilaahay baa subxaana wa tacaala kugu filan wa qaala subxaana wa tacaala wattaquu llah ilaahay ka baqda buu ilaahay yidhi oo wa cala allaahi ilaahay oo qura falyatawakal ha tala saartana almuuminuun muuminiintu oo cod kale yaanu qalbigoodu cuskanin oo makhluuq qalbigaaga ha ku xidhin makhluuqu yaanu sababnimo aanu dhaafin yaanu qalbigaaga gelin wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qaala rajulaani laba nin baa waxay yidhaahdeenoo min aladiina kuwii ka mida yakhaafuun ilaahay ka baqayay oo reer banu israa'iila labadaa nin oo ancama allahu calayhima iyaga ilaahay u nicmeeyo iimaan iyo tawakul ugu nicmeeyey iyo nicmooyin kaleba idkhuluu calayhim waar u gala nimankan albaaba albaabka uga gala waa reer banu israa'iil markii la yidhi bayt ulmaqdis nimankii kafarada ahaa ee joogay nimankaasi duulimaad ku qaada oo ka qabsadaa la yidhi ilahay baa saa faray subxana wa tacaala fa idaa dakhaltumuuhu markaad albaabka gashaan fa inakum haalibuun war waad ka guulaysanaysaan ilahay baa idin ballan qaadee wa cala allahi fatawakkaluu ilaahayna tala saarta in kuntum muuminiin haddaad muuminiin tihiin marka waa kuwii ku yihi nebi muuse calayhi salaatu wasalaam inta nimankaasi meesha inooga muuqdaan anagu geli mayna meeshaas annaga xoog badan yihiin oo uma babac dhigi karno deeta labadaa nin ayaa waanadaa siiyey hase haatee yuhuuddu way madax adag yihiin waxba kumay qaadan waanadaas waa kuwii nebigoodii ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idhab anta wa rabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun adiga iyo rabbigaa taga oo soo dagaalama halkan ayaanu sii fadhiyaynaa annagu iyo aflagaadada iyo afxumaanta waa lagu yaqaanaa nimanka yahuud la yidhaahdo marka aayaddu waxay tusinaysaa qofku in loo baahan yahay marka khaasatan cadowgiisa uu la dagaalamayo kafarada gaaladaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala isku hadleeyo tala saarto isagoo asbaabtii loo ogolaana dee la imanaya waa cidduu lahu ma statactum min quwaba iyaduna meesha taalla wixii awoodaya aad kartaan u diyaariyale dagaalka aad gaalada la gelaysaan wa qaala shucayb calayhi salaam wasica rabbunaa rabbigeen waa ballaadhay kulla shayin shay kasta waa kaa ballaadhay cilman xagga cilmiga oo cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala shay kasta waa gaadhay shay ilaahay ka qarsooni ma jiro ha yaraado ha weynaado cala allahi tawakalna ilaahay qura ayaanu tala saarana macanaa waxaa isaga nebigiiah calayhi salaam iyo muuminiintii raacday ayuu sheegaya rabbanaa rabbigayow iftax baynana kala xukun annaga iyo wa bayna qowmina qowmkayga bilxaqi xaqnigu kala xukun wa anta adiguna khayru lfaatixiin kuwa wax kala xukuma ka u khayr badan ba waayo xukumkaagu cadaalada ayaa uu ku dhisan yihi garsoor xaqa ayuu ku dhisan yihi marka waxa ayaddu ay tusinaysaa sida ambiyada ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala ay u tala saaran jireen oo mar waliba cadowgoodu uu doono inuu dhibaateeyo ama arrinkiisa ay ka hadlayaan bay odhan jireen ilaahay baan isku hadlaynayna markaa saasaa looga baahaya qofka muslimka ay noqdo mid rabbigiisa subxaana wa tacaala isku hadlaynaya oo tala saaranaya o cuskanaya oo ku xidhan wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi inama almu'minuuna mu'miniinta dhabta ahi waxa weeyaan aladiina kuwa idaa dukira allahu marka ilaahay la xuso wajilat quluubuhum qalbiyadoodu ay cabsoonayaan wa idaa tuliyat calayhim marka lagu dul akhriyo aayaatuhu ilaahay aayaadkiisana zaadatum aayaadkaasi ay u kordhinayso iimaana iimaan ay u kordhinayso wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodoo qurana tala saaranaya ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkaa suuratu lanfaal u horeeya waxa uu ku sheegay sifaadka ay leeyihiin mu'miniinta dhabta ah waxaa ka mida marka ilaahay la xuso ee la waaniyo inuu qalbigooda cabsoonayo waa sida saxaabadu ahaayeen xadiidkii alcirbaad ibnu saariya waa kii laa rasuulkaana waaniyey waana xeel dheer wawajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun waanadaasi oo qalbi qalbigu ama qalbiyadu ay cabsoodeen markii ay maqleen indhuhuna ay ilmeeyeen kadalika saasuu ah rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam aayaadka qur-aanka marka lagu dul akriyana iimaan bay ka kororsanayaan halka munaafiqiinta aanay waxba u kordhinahayn hayaadkaasi iimaan aanay u kordhinayn waayo qalbigoodii baa la daboolay mar kastoo qofka macsiyada iyo xumaantu ay ku farabadatana inkastoo aayaad lagu dul akriyo waxba ka taransan maayo qalbigiisa wax raada kaga tegi mayso leanno qalbigii ayaa daboolan wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodao qurhana way tala saaranayaan oo arrimahooda way u dhiibanayaan marka tawakulku inuu ka mid yahay iimaanka weliba iimaanka sarreeya inuu ka mid yahay baa ayadduna tusinaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi wain janaxuu hadday u leexdaan lisalmi lisilmi silmi soo maha ayadda lisilmi weyaan ayadda qur-aanka ya saasa wain janaxuu hadday u leexdaan lisalmi xagga nabadgelyada fajnax laha adiguna u leexo bimacnaa gaaladu haddii ay kuu soo bandhigaan inaad nabadgelyo kala saxeexataan oo aada gashaan waxaa la idhaahdo waxa weeyaan cahd markaana awood adigu aanad uhaynin la dagaalankooda xagga nabadgelyada adigana wax kuu diidaya ma jirta inaad u leexato laakiin taasi waxaa shardi u ah in ay ahaato ama heshiiskaasi waa inuu ahaado mid wakti kooban ku xidhan ay culimadu idhahaan toban sannadood wax ka badan lama samayn karo leanna haddii kale jihaadkii baa cadilmaya oo meesha ka baxaya ama waa inuu noqdo mid aan wakti loo qabana la yidhi gaalada waar maalinta aanu doonno heshiiska inaanu ka baxno waanu idin ogeysiinaynaa markaanu doonno ayaanu ka bixi karnaa markaa gaalada khiyaamadoodu waa fara badan tahaye watawakal cala allah ilaahay subxaana wa tacaala tala saara baa leeyihi inahu ilaahi huwa samiicu lcaliim waa ka wax maqla waxna og oo hadday doonaan inay ku khiyaameeyaan ilahay baa maqlaya subxaana wa tacaala ee ilaaha arrinkaaga u dhiibo hadday doonaan inay xisweydaariyaan ilaahay baa og subxaana wa tacaala ee ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaaga udhiibo oo tala saaro isku hadleen wa qaala allahu tacaala ilahay wuxu uhi wa qaala muusa muusa wuxuu yihi yaa qawmi qowmkaygiiyow isagoo la hadlaya reer banu israa'iil waar in kuntum haddaad tihiin aamantum billaah ilaahay inaad si dhaba u rumayseen fa calayhi tawakaluu waar ilaahay oo qura tala saarta in kuntum muslimiin haddaad tihiin kuwa ilaahay u hoggaansan waxba iska daaya calaacarka faraha badan ee aad ka calaacalaysaan fircoon iyo iyo qoomkiisa iyo dhibaatada ay idinku hayaan ilahay arrinkiina u dhiibtay ilahay baa idinka gargaari doonee fa qaaluu waxay dhaha cala allahi tawakalna ilaahay oo qura ayaanu tala saaranay rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa ha naga dhigin fitnatan fitna ha nooga dhigin lilqowmi haalimiin qowmkii haalimiinta ah wax iyaguna ay kusii fitnoobaan oo xaqa ay kaga sii yaacaan ay kaga cararaan ilaahay oo ha naga dhigin oo wanajina ilaahay oo naga badbaadi biraxmatik naxariistaada nagaga badbaadi min alqowmi alkaafiriin qoomka kaafiriinta marka laa tatamanaw liqaa alcaduw nas'alu allaha alcaafiya ayuu ihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam cadowga la kulankiisa waxba ha tamaniyo aad jeclaysanina ilahayna subxaana wa tacaala nabadgeliyo weydiista caafiyo faidaa laqiitumuum fahbutuu laakiin markaad la kulantaan rag noqdo sugnaada macanaa wax iska celiy oo rag marka horena u hanqaltaagaya dagaalka marka dambena waxa weeyaan aan ragga uba wax dhigi karan ha noqonina aayaddana saasoo kale la macno tahayo qofka muuminka waa inu idhahdo ilaahayow kuwa gaaladaa waxay ku fitnoobaan ha naga dhigin oo haddii muslimiintu ay noqdaan kuwa cagta hoosteeda ku jiraa mar walba dad fara badanoo gaalaha fitnoobayo islaamnimada laga yaabo inay xaggeeda soo eegi lahaayeen arrinkaa kaga yaacay oo nin islaamka dadkiisuba sidaa yihiin faa'iidihii khayr ma leh waxaa kaloo ayaddu ay noqon kartaa ilaahay ow ha naga dhigin annaga kuwa gaaladu ay fitneeyaan wanajinaa biraxmatika min alqowmi alkaafiriin ilahuw naxariistaadana nagaga badbaadi qowmka kaafiriinta dhibaatadooda wa qaala huudun calayhi salaam huud wuxuu yihi nebi huud inii tawakaltu cala allah ilaahay baan tala saartay oo rabbi wa rabbikum aniga rabbiga idinkana rabbigiina maa min daabatin ma jiro wax dhulkaa kudultukaba ku dultukuba oo ku dul socda ilaa hadduu jirona huwa ilaahay aakhidun binaasiyatiha foodeeda waxa weeyaan ka hayo wey macnaa waa ka maamula halkaa fooda waxa maskaxda lagu fikira dee lagu socda ayaa ku jirta marka ilaahay baa subxaana wa tacaala fikirkaa iyo maamulkaasi u haya marka ilaahay subxaana wa tacaala cid walba maamulkeeda haya inaad tala saaratood arrinkaaga u dhiibataa wax ka wanaagsani ma jirto oo markii qoomkiisu waxa weeyaan ay dooneen inay dhibaateeyeen ama ay hanjabeen ayuu le ilaahay baan tala saartay wa qaala shucaybun aydan wamaa tawfiiqii waafajintaydu kumay sugnaanin ilaa billah ilaahay kaalmadiisa mooyaane oo wanaagga adigu awood aad leedahay kuma gaadhi kartid iyo khayrka iyo guulaha ilaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku waafajiyo mooyaane marka ilaahay mar walba oad u baahan tahay tarfatu cayn ilbidhiqsi ilaahay kama maarmaysa ilaahay mar walba inaad barido wayaan oo mar walba aad tala saaratood arrinkaaga u dhiibato calayhi tawakaltu ilaahay oo qura ayaan tala saartay wa ilayhi uniib xaggiisa ayaanan u noqonaya macnaan u toobad keenaya wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi walilaahi ilaahay waxa u sugan haybu samaawaati waalard samooyinka iyo dhulalkaba waxaa ku maqan wa ilaahi xaggiisaoo quraana yurjacu loo celiya alamru arrinkii kulluhu dhammaantii arrin sharciyo diiniya hadday noqoto dee waa in xagga ilaahay loo celiyo oo sharcigiiyo diintu ilahay bay kasoo fushaan subxaana wa tacaala haddii arrintu ay noqoto arrin qadariyana iyo waxyaabaha waqaa'icda iyo xawaajibta adduunka ka dhacayana dee ilaahay baa subxaana wa tacaala maamulkeeda leh ee facbudhu ilaahaasi caabud oo tawakal calayhi tala saaro ilaahay wamaa rabbuka rabbigaana maaha bigaafilin mid moogon mid moogan oo war aan ka haynin camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilahay waa idinla socdaa subxaana wa tacaala waa ogyahay waxaad samaynaysaan ee ilaahay subxaana wa tacaala kelidii caabud oo tala saaro markaa tawakulku cibaadadu ka mid yahay laakiin iminka cibaadadii ayaa lagu cadfo bimacnaa laga dabageeyey oo laga daba sheegay taasina waxay tusinaysaa mansilada tawakulku inay tahay mid aada iyo aada u sarraysa lianna cadfa alkhaas cala alcaam yadullu cala alihtimaam bimaqaami alkhaas haddii mid khaas oo gaar ah kii guudu ka mid ahaa laga daba sheego taasi waxay tusinaysaa in kaa gaarka ah si waxa weeyaan gooniya loo sii tixgelinayo haddaad moodayso ilaahay subxaana wa tacaala markaad tala saarato inuu ku ilaabayo ama arrimahaaga kafladu ka ka gelaayo oo laga yaabo in cidlo lagaa helo sidaa hamoodin rabbigaa kaafilkamaha waxaad samaynaysaane wa qaala tacaala ilahay wuxuu ihi qaalat lahum waxay ku tidhi rusuluhum rusushoodii waxay ku tidhi reer banu israa'iil in naxnu imaa naxnu anagu ma nihin ilaa basharun bashar mooyaane milukum idinkoo kala markaa rusushu bashar bay ahaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo rusushii ka horraysay bashar bay ahaayeen sida basharka ayay u dhasheenoo aabbiyi hooya ayaa iska dhalay marka laga reebo nebi aadam calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay u abuuray aabbiyo hooyalaan iyo nebi ciise oo ilaahay subxaana wa tacaala aabba la-aan u abuuray inta kale aabbiyo hooyaa iska dhalay sida basharka ayay wax u cunayeen u cabayeen oo ay xanuunadu ugu dhacayeen oo ay u dhimanayeen oo ay u seexanayeen wahaakada basharnimada waxaa ugu darsantay uun rasuulnimo qul inamaa ana basharu milukum bur ayaa lagu ihi rasuulka waxaad tidhahdaa waxaan anigu bashar weliba idinkoo kale baa la ihi milukum baa la raacay laakiin maxaa uu kaga duwan yahay basharka intiisa kale yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid laakiin basharkii waxaan ku dhaafan kaga darajo sarreeyey aniga waxaa lay waxyooday tawxiidkaasaa lay waxyooday ilaaha cibaado xaq u lihi ilaah qurayn waxaa halkaa marka inooga caddaanaysa khuraafaadka iyo akaadiibta ay nashriyaan ahlu tasawuf oo ay yidhaahdaan rasuulka nuur baa laga abuuray nuur ayaa laga abuuray nuur lagama abuurin nudfaa laga abuuray candhuufaa laga abuuray weliba waxay intaa ka daran inay yidhaahdaan qaarkood nuurka ilaahay baa laga abuuray nuurka ilaahay baa laga abuuray rasuulka markay leeyihiin caqiidada noocaasi ay ku hadlayaan waa caqiidadii kiristaanka maxay tahay sababta maxaan sidaa u yidhi nuurka ilaahay miyaanu ahayn sife ilaahay uu leeyahay oo bimacnaa shay la odhan karo waa qeyb bimacnaa ilaahay ka mid a markaan idiin tawdiixinayo ama idiin bayaaminayo waa sife ilaahay leeyahay markaa qayb ilaahay ka mida weeyaan macnaheedu miyaanu noqonahayn rasuulku markaa nuurkii ilahay baa laga abuuray miyaanay la mid ahayn tii waxa weeyaan kiristaanku ay ku hadlayeen ay lahaayeen ciise waa qayb ilaahay ka mid ah miyaanay la mid ahayn nafsu shay weeye wax allaala wax farqa udhexeeya ma jiro saasaanay culimadu sheegeen marka ha ka digtoonaan dadka ha ka digtoonaadaan dadka muslimiinta iyo khuraafaadka noocaasi ah walaakin allaha se yeeshe ilaahay bashar baanu nahay milukum idinkoo kalea walaakin allaha se yeeshe ilaahay yamunu waxa uu ku galladaystaa nicmadiisa calaa man yashaau kuu doono min cibaadihi addoomihiisa ka mida marka ilaahay nicmadiisa waxyigaabuu annaga nagu galladaysa wamaa kaana lanaa annaga nooma aha oo awoodu ma lihin an naatiyakum inaanu idiin keeno bisultaanin xujo iyo mucjizo ilaa biidn illaah ilaahay oo arrinkaasi ogolaado mooyaane oo rasuulshu iyagu maahayn iyagoo iska tasarufayaan oo mucjisaday doonayaan ay keenayaan mucjizada iyo aayaat rusul waa arrimo ilaahay uu ku ayadayo wa cala allahi ilaahay oo qura falyatawakal ha tala saartaan almuuminuun muuminiintu wamaa lana maxaa noo sugnaaday oo allaa natawakala aanan u tala saarnaan cala allahi ilaah waqad hadaana iyadoo ilaahay nagu hanuuniyey subuulanaa dariiqyadii khayrka walanasbiranna ku sabiree calaa maa aadaytumuuna sharcigan iyo diintan aad nagu dhibaataynaysaan wa cala allahi ilaahay oo qura falyatawakal ilmutawakiluun kuwa tala saaranaya tala saarta cid kuwa cid tala saaranaya ilahay qura tala saarta marka rusushu cadowgoodii marka arrinkiisa ay ka hadlayeen awoodooday ka beri noqonayaano waxay tilmaamayaan iyagoo awood iyo tasaruf gaaroo waxay doonayaan ay ku qaban karaan inaanay lahayn oo arrimuhu ilaahay gacanta ay ugu jiraan sida awgeedna ilaahay subxaana watacaala ay tahay muuminiintu inay tala saartaan ay qariibna yaro tahay mid la yaab leh qofku isagoo sheeganaya inuu muslim yahay oo le ilaahay baa dariiqii wanaagsana igu hanuuniyey inaanu haddana ilaahay tala saarnay inaanu isku hadlaynahay qala tacala ilahay wuxuu ihi faida qara'ta markaad akrida alqur'an fastacid billah ilahay ka magan gal min ashayطaan الrajiim iyo kaa tashwiishin qira'ade markaad akridana waxaa looga jeedaa markaad doontid inaad akridid inahu laysa lahu ma sugnaanin shayطaanka sulطaanu awood kuma laha cala aladiina kuwii aamanuu iimaanka dhabtaa la yimi wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodoo qurana tala saaranay kuwaa shaydaanku awooduu ku lumiyo ama uu ku duufsado ma laha buu ilaahay leeyahy subxana wa tacaala waayo iimaankooda iyo tawakulkooda ayaanu mara mari karahayn shaydaanku kaydkiisa iyo makrigiisuna waa mid daciif ina kayda shayطaani kaana daciifa inamaa sulطaanuhu awooddiisu waxay ahaatay inuu awooduu ku leeyahay cala aladiina kuwa yatawallawnahu shaydaanka ka weli dhiganaya soo dhawaysanaya ee ka amar qaadanaya jecele waddadiisa maraya iyo waladiina kuwa hum iyagu bihi mushrikuun isagaba ilaahay subxana wa tacaala la wadaajinaya oo shirku taaca la imanaya shaydaanku wuxuu xalaalayna xalaal ka dhiganaya wuxuu ka xaaraantimeeyana xaaraan bimacnaa u aaminaya marka waxaa haddaynu tusinaysaa waxyaabaha shaydaanka la yskaga celiya inuu tawakulku ka mid yahay haddii tawakulkii lagaa waayana hub muhima ayaad weyday oo shaydaanka aad iskaga difaaci lahayd furin adagina way kugu soo furantay waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi watawakal tala saaro cala alxay ilaaha nool alladii kaasi oo laa yamuutu aan dhimanahayn oo wasabbix ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixiso oo bimacnaa xumaan o dhan ka nada bixamdi adigoo ku dheehan mahadintiisa tasbiix iyo taxmiid isu raac ilaah wa kafaa bihi ilaahay isaga ayaa ku filan khabiiran mid xoogagaalu ah bidunuubi cibaadihi dembiyada addoomihiisa waa ka warhaya ilahi subxana wa tacala marka aayaddu waxay leedahay waan ilaaha nool tala saaro haddaad makhluuq tala saarato oad arrinkaaga u dhibatay dee berri buu dhiman doonaa oo makhluuqa waxa weeyaan waaritaan looma qorin laakiin ilaaha subxaana wa tacaala xayigee nool ee casiiska awoodda le tala saaro arrinkaaga u dhiibo wqaala tacaala ilahay wuxuui watawakal tala saaro cala alcasiiz ilaaha awoodiyo sharafta leh alraxiim ee la naxariista addoomihiisa gaadha iyo khalqigiisa alladii ilaahay tala saaro yaraaka ku arka xiina taquumu markaad istaagayso hadaad salaad u kacdid iyo haddaad arrin kale u kacdidba iyo wataqallubaka fi saajidiin gadgadoonkaagad dhex gadgadoomaysa dadka tukanaya ee marna aad istaagayso marna aad rukuucayso marna aad sujuudayso marna aad kasoo toosayso waa arkaa ilaahay inahu huwa samiicu lcaliim ilaahay waa mid wax maqla waxna og ilaaha markaa tala saaro arrinkaaga sidaa daqiiqa ee xeesha dheer ula socda waxba aanay kaga qarsoonayn qaala tabaaraka wa tacala ilahay wuxuu uhi fatawakal tala saaro cala allah ilaahay tala saaro nebi maxamedow iyo qof kastoo mu'minow oo dariiqiisii sidha si dhaba u haysto inaka adigu cala alxaqi almubiin xaqii cadaabaad ku dul sugan tahay ilahay arrinka u dhiibo wa qaala jala wacala ilahay wuxu uhi watawakal tala saaro cala allah wakafaa billahi wakiila ilaahay baana wakiil kuugu filan iyo midaad tala saarato arrinka aada u dhiibato wa qaala ibraahimu calayhi salaam nebi ibraahimna wuxuu uhi rabbana rabbiga yow calayka tawakalna adiga quraanu ku tala saaranay wailayka anabna adiga ayaanu kuu toobadkeenan kuu soo noqonay wailayka almasiir noqoshaduna xaggaagay ahaatay oo qiyaamo markuu kaco dadka xagga loo xashiraya loo soo ururinaya waa xaggaaga wey qaala tabaaraka wa tacala ilahi wuxuu ihi allahu ilahay laa ilaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane wa cala allahi falyatawakal ilmuuminuun ilaahay oo qura muuminiintu ha tala saartaan wa qaala tacala ilahay wuxu uhi waman yatawakal cala allah ka ilaahay tala saarta fa huwa xasbuhu ilahay isagaa ku filan ha warwarin haddaad ilaahay tala saarato asbaabtii lagu ogolaana aada la timaado ilahay isaga ayaa kugu filan ina allaha baaligu amri ilahay arrinkiisa waa mid bimacnaa gaadhaya oo arrinka ilaahay uu leeyahay cid ka hor istaagi kartaa ma jirto qad jacala allahu ilaahay waa u yeelay likulli shayin qadra shay kasta ilahay subxana wa tacaala qadar buu u yeelay qaala walaayaatu fi hada albaabi kaiira wa mima jaa waxyaabaha ku yimi waxaa ka mida fi sunati sunada rasuulka min alaxaadiidi ah oo fi tawakul tala saaradka ilahay la tala saarta ka hadlaya maa yeli kuwan soo socda can cumar ibn khaaab radia allahu canh anahu samica anabiya sala allahu alay wasalam nabiga ayuu maqlo yaquulu leh low anakum haddii idinku tatawakaluuna aada tala saaran lahaydeen cala allahi ilaah xaqa tawakulih tala saaradkiisa dhabta ah larasaqakum ilaahay waa idin quudin lahaa kamaa yarzuqu tayr sida shimbirahaba u arsaaqo taqduu way ka lahaysaa shimbirtii khimaasa iyadoo bog bogga iyo beerku isku dhegaya gaajo awgeed oo wataruuxu waxay soo caraabaysaa bitaan iyadoo dheragsan xadiiثun xasan akhrajahu tirmidi ibnu maaja waaxmed walxaakim wasaxaxu callaamat الsham sheikh اlalbani wacallaamat اlyaman sheikh اlwajh hada alxadiid wuxuu ka warramaya xaqiiqatu tawakul tawakulku inuu yahay in ilaahay arrinka loo dhiibto dabeetana la dhaqaaqo sababtii lala yimaado waayo shimbirtani dee buulkeeda iskama dhex fadhido iyadoo meelay wax ku og tahay aanu jirin ayay iska dhaqaaqdaa dhaqaaqaasi waa sababtii bay qaadatay ilaahay arrinka ilaahayna arrinkeeda waa u dhiibay dee ilaahay waa ka arsaaqay ee ilaahay subxana wa tacaala arrinkii ay u dhiibatay ee u cuskatay waxa weeyaan wax uga taray haddii markaa dadkuna sidaa ay samayn lahayn sidaasoo kale u ilahay u arsaaqi laha macanaa markay risqi raadinayaan ilaahay qalbigooda ku weynaan lahaa ilahay arrinkaa u dhiiban lahaayeen oo ay aamini lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala risqiga u qoray inaanu dhaafahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala ay u cuskan lahaayeen raadinta risqiga sababtiina dee ay la iman lahayen o ay dhaqaaqi lahaayeen sidaa shimbirtaasoo kale ilahay u arsaaqi laha risqigaa weliba xalaasha ila risqi xaaraama shimbirtu ma cunteen marka xadiidku waxa uu tusinayaa dadka oo dhan ilaahay baanu tala saaranay dabeetana guri hoosta ka soo xidhay ama meel fadhiisanaya inaanu arrinkooda tawakul hayna shimbirahaasi ay caqli ay garaad dhaamaan shimbiruhu ay garaad dhaamaan kuwa ahlu tasawufka ah xaqiiqatana tawakul ma sameeyaana intay meelay maqaam ku sheegayaan ay fadhiistaan oo shirkiga ay ka daldalaan ay dadka xoolooda ku cunaan ya'kuluuna amwaal annaas bilbail maray dadka uhanjabaan ay yidhahdaan haddaydaan keenin waxbaa dhacaya iyo maray waxa weeyaan khad u soo dejiyaan o yidhahdaan balaayaan ku xijaabaynaa iyo maray yidhahdaan khayr iyo wanaag baanu ooda ka soo qaadaynaa iyo xoolaha dadkunbay cunaan ila samada waxba ugama soo daataane wa can cabdillahi bni cabbaasi qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi curidat calaya waxaa laysoo bandhiga alumamu ummadihi fa ajidu nabiya waxaan helayaa nebi oo yamiru macahu lumma ummadii ay la socoto anaa maalinta qiyaame ummadaha iyo nebiyadoodii bal sida ay yihiin baa lai bandhigay buu leya rasuulka alayh salatu wasalaam oo lay tusay nebi baa markaa la ummadi ay la socoto iyo wnabiy oo yamiru macahu nafar nebi kooxi meesha ay la marayso iyo wnabiy oo yamiru macahu lcashara nebi toban qof ay la socdaan oo gebigiisa toban ay rumeeyeen iyo wnabiy oo yamiru macahu lhamsa nebi ay shani la socoto iyo wnabiya oo yamiru waxdahu nebi kelidii socda oo ciidiba aanay rumayn taasina maxayna tusinaysaa xaqa laguma garto dadka raacay tiradooda intay leegta laguma garto xaq xaqa waxaa lagu gartaa bidaliili wa xujati daliilkiisa iyo xujadiisa nebigaa kelidii socda cidiba aanay rumayn keli socodkiisaas miyay daliilu tahay inuu baatil ku taagnaa daliilu ma ah dadka ahlu baatilkee dadka faraha badan ay raaceen oo fircoon oo la yidhi yaqdumu qowmahu qoomkiisiibuu horkacayo hor socda miyay daliilu tahay inuu xaq ku taagnaa daliilu ma ah idan katrada farabadnaanta waxba laguma miisaamo haddii la isla helo xaqi iyo badnaan waa fiicantay taas laakiin waxa asalkaahi waa xaqa haddii badnaani soo raacdo waa halkeeda laakiin asalku waa xaqa wey qofkii xaqa haysta ayuunbaa badan walow kelidiiba ha ahaadee aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdak jamaacada waa wixii xaqa waafaqa walow kelidaaba aad ahaatidbe oo cidiba yaanay ku garab taagnaani ha ku dagmin markaa farabadnida dadka laa taktar bikatrati alhaalikiin ha ku dagmin waxa weya dadka halaagsamay badnaantooda walaa biqilati saalikiin dadka dariiqii xaqaa marayan yaraantooduna yaana ya'si kugu ridin iyo quus iyo dariiqii xaqaa inaad mari weydo iska ilaali sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay suuradda suurat lfaatixa ee salaada aynu ku akhriyayno qofka muslimkaah si aanu u dareemin cidla cidla iyo inuu dariiqan keli ku yahay ayaa waxaa loo tilmaamay dadka dariiqan ugu horreeyey wanaagga ay leeyihiin ihdina siraata almustaqiim soo ma odhanaysid nagu hanuuni jidka toosan siraata aladiina ancamta calayh kuwii aad u nicmaysay jidkooda kuwa loo nicmeeyey waa kuwi waa kuwa lagu sheegay suuratu nisa ulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiin wasidiiqiin wshuhadaa wsaalixiin waxaa lagu leeyahay haddii dariiqani kuu keliyeysto waxba kelinimadaas iyay ku dhibin dadkaasaa kaaga horreeyey nebiyadii saalixiintii sidiiqiintii shuhaadadii kuwaa markaa hiigsa adigu kuwan hareerahaago dhan haddii ay ka leexdaan waxbaa ka soo qaaday fa nadartu waan eegay buuhi rasuulku fa idaa sawaadu mise waaba humaa kaiirun weyn fara badan bimacna qultu waxau uhi ya jibriil haaulaai ummatii kuwaas ma ummadaydiibaa qaala wuxuu uhi laa maya walaakin undur ila lufuq jihadaa kale eg fanadartu waan eego faida sawaadun kaiira mise waaba maanaa sawaadka waxaa la idhaahdaa shaygu marka uu kaa fog yahay humaagiisa qaala wuxuu yihi haaulaai ummatu kuwaasa ummadaadiya wa haaulaai kuwaasi aad aragta ummadaada la socdaana sabcuuna alfan weeye waa toddobaatan kun oo qudaamahu ummadaada hor socda oo laa xisaaba calayhim xisaabi dushooda aanay ahaan iyo walaa cadaab cadaabna dushooda aanu ah iyadoon lana xisaabin lana cadaabin bay jannada gelayaan toddobaatan kaa kun maxay tolo ku heleen qultu waxaan uhi walima oo saas maxay ku dhacday qaala wuxuu uhi kaanuu waxay ahayn laa yaktawuun kuwaan isgubin bay ahayn macnahaan xanuunka iska gubin xanuunka in la yska gubaa xaaraan maaha laakiin waa makruuh oo rasuulku wuxuu yihi haddii dawo ay jirto saddex arrimood bay ku jirtaa malab la cabbo iyo toobniin laystoobo iyo ladcatun binnaar dab jac layskaga siiyo maaha mid sida geela laysu tunto laysu sunto oo carruurta yaryar mudac dheer iyo madane dabka loo geliyo waa ladca bas jacdaa yar wey wuxuuhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam waanha ummatii can ilkay laakiin iyadoo dawa ku jirta ummadayda waan u diidanahay inay isgubaan sababtu maxay tahy dabku dhibaatuu leeyihi walaa yucadibu binnaar ilaa rabu nnaar dabkana waxba kuma cadaabaa la yidhi ilaa rabu nnaar mooyaane الكي